shirka ka dhacay macaani walaalow ciidamada amisom iyo gaari oo dad shacab ay saaran yihiin caasi ama hoomey ayaa maanta shir gaara wuxuu ka dhacay macaani agagaarka markii celesh biyaha intaan la gaarin gaariga amisom dadka shacabka gaari b l saaran ay ka hor imaadeen gaarigii ilaahay amarkiisa gaariga si toos foolka foola mausan ugu dhicin dhinac dhinaca ugu dhacay gaarigii darawalka soomaaliga wuu ka leexijiyey marka yar krishikooy ka ahay gaariga la socday ayaa meeshii silbaha wax ay ka gaareen dhaawac ahaana lagu qaad isaal banaadir in loo qaadaa lii sheegaa waaya marka marka laga soo tago yarkaas dhaawacmay ma dad kaleo wax noqda yaa jira maya maya walaalo dadka kale wax ma noqon dadka badi gaariga way kawada degteema gaarigoo socdeeba dadka qaarkood xataa iska tuureen in gaariga gaariga amison dulmaraayo dadka tuhunka wuu ku taagnaayb ay kawada degeen yarkaas keliya wax ku gaaray shacabka soomaaliyeed ee meesha ka agdhawaaya kayli iyo sawaxan iyo buuq hal mar isku wada raacay cirka iskugu shareeray marka waxaa ka agdhawaa ciidanka dawladda isla markiiba jidgooyaha loo sameeyey ciidankii amison meel meesan u dhaqaanin gaadiidkoodii ilaa hadda meesha wayba taagan yihiin boolaal marka dhacdadan inta ay meesha ay ka dhacayso u sawir dadka waa halkee waa macaani qofkii garanaayo isbitaalka indhaha macaani waaye waa ceelasha biyaha iyo tredish inta udhexeyso halkaas dilka ka dhacay ciidanka amison hadda tredish isdooska lagu haayo meesha baabuurta lagu baara waaya marka gaadiidka dadweynaha ee ay ku dhaceen isaga maxaa gaaray gaariga gaariga walaalow iridda iridda ee dadka b lka ee ka galaan iridiyaa xoogaa burbur kasoo gaartay inta kale gaariga wuu ka fiican yahay darawalkiyaa ka jaray wax kaloo wax ku noqdo ma lahan yarkaas kirishbooyga keliya dhaawaca jilbaha kasoo gaaren yarkiina isbitaalha loo qaalo qof kale wax kuma gaaren